walalbaraanisa burnusyada ha xidhanina burnus waxaa la yidhaahdaa waa maro kasta oo marka ama shaadh ha ahaato ama koodh ha ahaato ee waxa weeye madaxa wax la geliyaa ay ku rakibanta oo ku taallo oo qayb waxa weeye ka mid ah oo koofiyad noqonayso madaxa soo gelaysa ay ku taallo marada caynkaasa ayaa waxaa la yidhahdaa burnus baa la yidhaahdaa yacni koodh ama shaadh ama jubbad yacni marka waxa weeye madax markaa koofiyad madaxa la soo geliyo leh oo ay ku rakibanta oo ku taallo taana markaa ha xidhanina walal khifaafa khufaafkana ha xidhanina yacni waxa weeye markaa haragyadan markaa waxa weeye la gashanaayo ee canqawyada qarinaya kuwaana markaa ha xidhanina ilaa axadun laa yajidu naclayni yacni marka axad aan helaynin laba kabood mooyaane yacni markaa khufafka ha xidhanina khufafka ha xidhanina falyalbas ilkhufayni yacni qofka aan markaa laba kabood helaynin ha xidho labada khuf ha xidho walyaqtachumaa ha ka jaro asfala min alkacbayni labada markaa canqow wixii ka hooseeya yacni ha ka jaro si canqowyadu u muuqdaan walaa talbasuu shay'an min athiyaabi walaa talbasuu ha xidhanina shay-an wax oo min athiyaabi dharka ka mid ah oo masahu uu taabtay azzacfaraanu zacfaraan uu taabtay walalwarsu ama warsi markaa yacni nabaadka la yidhaahdaa uu taabtay warsiguna waxa uu yahay waa nabaad markaysaa waxan markaa yacni cawlan oo waxa weeye ur yaro udgoon leh oo wax lagu sibaaqaysto isaguna weeyaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wallafdu limuslimin lafdigana waxa uu u sugnaaday muslim xadiidkani waxa uu inoo sheegayaa yacni dharka waxa mamnuuca ka ah markaa qofka muxrimka ah ee aan loo oggolayn ayuu sheegayaa waxaana markaa waxa weeye umuuraha loo diidayaa ay tahay yacni waxa weeye qamiiska cimaamadaha saraawiisha nebiga waxaa la weydiiyey muxuu xidhanayaa dabeedna wuxuu ku jawaabay waxa aanu xidhanaynin waayo labada waxa weeye waxa markaa yacni kooban waxaanu xidhanaynin in loo sheego taas yada abaa markaa kooban marka sidaas aawadeed ayuu markaa u yidhi laa talbasu alqumusa wala alcamaa'ima wala alsaraawiilaati wala albaraanisa marka fuqahadu markay sheegayaan waxay yidhaahdaan yacni waxa weeye maro markaa makhiid ah oo bimacnaa la tolay waa inaanu xidhanin la tolay marka la leeyahayna waxaa looga jeedaa calaa qadri alacdaa wax loo fasilay oo xubnaha iyo jidharhka markaysagaa wax loo fasilay oo markaa waxa weeye gacmo ama addimo ama waxa weeye sidaasoo kale loo sameeyey yacni markaa ayaa la diidaya ama qamiis ama waxa weeye markaa macawis yacni marka ashyaa noocaas oo kale ayaa la diidaya ama waxa weeye marka haddii go' oo kale uu yaraado oo laba qaydoo go' markaa yacni ah markaa inta laysku talo markaa waxa weeye dharar saa laysugu talo si uu uballaa u ballaadho yacni laakiin xubnihii sidoodii aan waxba loogu fasilin oo uu go-un iska yahay iska kala baxsan waxa weeye dhexda haba ka tollaade ee wax dhibaato iyo kuma sugna yacni sida raajix ah wax dhibaato iyo kuma sugna laakiin waxaa la diidayaa calaa qadri acdaa wixii loo fasilay yacni weeyaan yacni tolitaanka la diidaya ee tolitaan oo dhan ma aha sidaas aawadeed yacni markaa waxa weeye saraawiisha kuwooda yaryar hadday tahay ee nigisyada ama kuwooda dhaadheer hadday tahay wax surwaal la yidhaahdo ma qaadanayo garama ma qaadanayo shaar ma qaadanayo muxrimku yacni ma qaadanayo khamiis ma gashanayo yacni ma gashanayo waxa weeye yacni markaa ashyaadaas oo dhan markaysagaa ma gashanayo cimaamad qaadan maayo cimaamad qaadan maayo koofiyadna waa saas si la-eg ma qaadanayo waayo madaxa markaysaa waxaan markaa waa markaa qaawinayaa oo madaxa waa la bannaynaya raggu waa bannaynayaan ama dumarku waxa weeye ma bannaynayaan madaxa laakiin waxa weeye wejiga ayay markaa bannaynayaan laakiin madaxa markaa ma banaynayaano madaxa waa qarinaya iyaga waa cawro laakiin raggu waxa weeye madaxa waa inay banneeyaan yacni weeye oo aynay koofiyad iyo cimaamad iyo waxba saarin iyo go' iyo waxba aynay saarin oo madaxooda markaysaga waa inay banneeyaan madaxooda waa inay markaa banneeyaan markay muxrim yihiin yacni weeyaan waxaa lo inoo diidoo kale yacni khufafka markaa iyagana ha gashanina baa la yidhi khufafku waxay ahaayeen hargo markaysagaa la gashado oo sida sharabaadada ah ayay marka ahaayeen sharabaadaduna waa la mide marka waxa weeye sharabaadada iyo khufafka iyo markaysagaa kuwaasoo kale ha gashanina waxaa la mida markaysagaa kabaha waxa weeye sida khufafka oo kale ah ee waxa weeye markaa yani qarinaya canqawyada iyo markaysagaa qarinaya yaguna sidaas si la-eg waa fii macna alkhufi bay la mid yihiin yaguna mamnuuc weeyi laakiin cudurdaar ahaan waxaa loo baneeyey dadka markaa kaba waaya yacni khufka way gashan karaan laakiin xadiidkani waxa uu tilmaamayaa waa inay canqawyada waxa ka hooseeya ka jaraan si canqawyadu u muuqdaan baa looga jeedaaye yacni si canqawyadu u muuqdaan ayaa markaa looga jeedaaye sidaas ayaa xadiidkani sheegaya xadiidka marka waxa weeye ibnu cabbaasna waxa uu sheegayaa inuu waxa weeye markaa yacni wax qaciya ma sheegin oo in waxa weeye qofkii waayaa kaba inuu khufafgashado ayuu xadiidkaasi sheegay wax markaa goynoo markaa la goynaayana ma sheegin xadiidkaasina waxa uu ahaa caamu xajat alwadaac ayuu ahaa xadiidkan ibnu cumarna madiine ayuu ahaa madiine ayuu ahaa sidaas aawadeed culamada qaarkood way isku qaydeen oo waxay yidhaahdeen yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayadi haddii muطlaq iyo muqayad ay iscaaridaan oo bimacnaa ay iska hor yimaadaan waxa weeye markaa ka in la iطlaaqay ee la sii daayey baa markaa waxaa lagu xambaarayaa yacni ka markaa yacni muqayadkaa baa lagu xambaarayaa oo waxaa la odhanayaa waxa weeye maadaama midna uu qaci sheegaya midna aanu sheegayn kan sheegayna kan baa lagu markaa yani lagu markaa qaydayaayo waxaa la odhanayaa waana ilaaba ilaa waa inuu ka jaraa canqawyada waxa ka hooseeya si canqawyadu u muuqdaan sidaas ayaa lagu odhanaya bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen maya xukumkani waxa uu yahay mansuuq weeyaan bay yidhahdeen oo xukumkaa ku saabsan i qaciga ah ee goyntaa isaga waa la nasakhay bay yidhaahdeen sababtay caynkaa u yidhaahdeenna waxay tahay yacni hadalkan markaa hore ama xadiiskan hore nebigu sala allahu alayh wasalam madiine ayuu ku sheegay maadaama ay sidaas yadaa tahay caama xaajat alwadaac oo khalaa'iq fara badani marka ay isugu yimaadeen khalqi badani ay isugu yimaadeen bale culamada qaarkood ay yidhahdeen boqol iyo labaatan kun baa soo xaadiray xaajat alwadaac ay sidaas yidhaahdeen meelo kala duwan oo badanna ay ka yimaadeen xadiidkan qacigaa markaa may wada ogeyn saxaabadu yacni dad fara badan oo miyi ka soo xajiyey ama marka waxa weeye maka ka soo xajiyey ama taa'if ka soo xajiyey ama belede kale ka soo xajiyey ama yaman ka soo xajiyey ayaa jiray marka waxa weeye dadkaas oo dhan nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu u sheegin yaday waajib tahay qacigaasi inaanu u sheegin waxay noqonaysa noqon kartaa ta'khiiru lbayan can waqti alxaaja yacni waxa weeye bayaankii iyo caddayntii oo laga dibdhigaayo wakhtigii dadku u baahnaaye qaacidaduna waxay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac yacni ta'khiiru lbayaani can waqti alxaaja bayaanka iyo caddaynta in laga dibdhigo wakhtigay dadku u baahan yihiin in laga dibdhigo oo loo caddayn waayaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam nisbadiisa mid u bannaan ma aha ee ilaaba ilaa inuu caddeeyo bayaankii gutay baa lagu xambaaraya dee waxa weeye inaynay waajib ahayn baa laga qaadanayaa in markaa canqawyada waxa ka hooseeya in laga jaraa inay waajib ahayn baa laga qaadanaya lihaada alictibaar ayuu xadiisku mansuukh u noqonayaa bay yidhaahdeen oo waayo markaa dadkaas iyo khalqigaas oo dhamme miday wada ogaan karaan xadiiskuu nebigu madiine ku sheegay oo uu nebigu u ixaalaynayo uu leeyahay dee markaa wixii aan madiine ku sheegay waa inay ogaataan yacni markaa shardiga iyo qaydka waxaan ku sheegay markaa madiine yacni macnuhu sidaa u dhacayo tan noocaasi markaysagaa waa mid aan sax noqonayn bay yidhahdeen waa mid aan sax noqonaynin ayay markaa yidhahdeen marka bacdu ahlicilmi waxay markaa cuskadeen inuu xadiiskani marka uu yahay yacni qadarka sheegaya walyaqطachumaa asfala min alkacbayni qadarkaasi inuu mansuukh yahay oo lagu nasakhay xadiiska ibnu cabbaas ee caamu xajat alwadaac uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ayaa bacdu ahlicilmi ay yidhahdeen wuxuu kaloo xadiisku inoo sheegayaa maryaha markaa waxa weeye wixii yani markaa zacfaraan iyo warsi iyo markaa waxa weeye leh oo bimacnaa waxa weeye markaa zacfaraanku xoogaa yani urbuu yaro leeyahay yani markaa yar oo markaa ayib ah wanaagsan yani markaa warsigu saas si la-eg marka waxa weeye maryaha udgoon kale qudhooda inaan la xidhanin ayaa markaa xadiiska laga qaadanaya taasna waxay ku tusinaysaa tiibka iyo udgoonka in loo diidaayo yacni ruuxa muxrimkaa in loo diidaayo xadiidka toddoba boqol iyo laba iyo soddon wa can caaishata caaisha waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaa raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi kuntu waxaan ahaa utayibu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mida udgoonka u mariya liixraamihi ay liajli ixraamihi yacni markaa ixraamkiisa markaa darteedaan ugu marin jiray ixraamkiisa dartii baan ugu marin jiray ama liixraamihi ay cinda ixraamihi oo laamka la yidhaha waa bimacnaa cinda ay cinda ixraamihi markuu ixraamanaayo agteedaan u marin jiray qabla an yuxrima ka hor intaanu ixraaman walixillihi yacni waxaan ugu marin jiray yacni markaa ay lixillihi xalaalowga uu xalaaloobayo daraaddeed baan ugu marin jiray ama marka cinda xillihi markuu xalaaloobaayo agteedaan u marin jiray qabla an yatuufa bilbeyti intaanu beytka ku dawaafin ka hor muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam in waxa weeye udgoon in markaa caaisha ay u marin jirtay intaanu ixraaman ka hor marka qofkii xajinayay marka uu maydho waa maydhanayaa marka hore marka uu isnadiifiyo ee uu maydho ayuu dabadeedna marka udgoon jidhkiisa marinayaa oo maryaha marin maayo jidhkiisa ayuu marinayaa ee maryaha mar marin maayo dabeedna waxa uu xidhanayaa maryaha markaa ixraamkaana waa xidhanaya marka taasna waxa weeye raa'ixadii marka uu lahaa udugga markaa loo mariyey ama uu marsaday iyadoo ay baaqi tahay ayuu nebigu wuxuu xidhan jiray markaysa waxaan markaa ixraamkii ayuu xidhan jiray oo bimacnaa waxa weeye xajkii xidhan jiray taana waxay ku tusinaysaa in waxa weeye markaa udgoon ka horreeyey markaa xidhashada xajka inay qofkii baaqi ku noqoto jidhkeedoo jidhkiisoo kusii harsanaato oo ay ka sii kankanto inaan wax dhibaati'ii ku sugnaynee waxa la diidayaa ay tahay udgoon markaa la bilaabo in la diidaayo taana waatay culammadu ay yidhaahdaan yughtafaru fi dawaami maa laa yughtafaru fi libtidaa waxa lagu dhaafaayo lagu cafiyaa daa'imitaanka uu shaygu daa'imaye baaqi noqonayo waxaa lagu cafiyaayo lagu dhaafaa maa laa yughtafaru fi libtidaa waxaan lagu dhaafin bilaabista la bilaabaayo oo shay aan la oggolayn inaad bilaabato ayaa waxa kuu bannaan in waxa weeye hadduu jiray inuu sii hadho oo sii baaqi noqdo yacni markaa waxa weeye taasi waa fasaxan tahay waa tan markaa waxa weeye tiibka iyo udgoonkaas oo kale yacni inaad udgoon yacni ismarisaa adigoo ixraamtay oo xidhay xajkii kuuma bannaana ama cimradii ha yeeshee laakiin yacni markaa waxa weeye xidhashada xajka ama cimrada udgoon ka horreeyo horteed aad marsatay oo aad jidhkaaga marisay inuu waxa weeye kaasii kankamo inaan wax dhibaati'i ku sugnayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidku markaa uu ku tusinayaa yacni markaa xalaalowga yar oo xalaalowga markaa qofku uu ixraamkii ka xalaalooba wuxuu u qaybsamaa marka asqar iyo akbar mid yar iyo mid weyn xalaalowga yari waxa weeye waa ka markaa yacni ku yacni markaa ku saabsan yacni maalinta yowmu naxriga markuu jamratulcaqaba soo tuuro in waxa weeye uu xalaaloobayo yacni markaa yacni xalaalow yar inuu markaa xalaaloobayo culamada qaarkood waxay yidhaahdaan yani jamratulcaqaba oo keliya inuu soo soo tuuraa markaa kaafi ma aha ee waa inuu shay kala raaciyaa ama gawrac waa inuu raaciyaa ama tawaaf waa inuu raaciyaa ama xalqi waa inuu raaciyaa ashyaadaa mid ka midi waa inay la socotaa ayay markaa culamada qaarkood yidhaahdaan culamada qaarkood sidaas iyadaa ayay markaa yidhaahdaan laakiin xadiidka saxiixa waxaa ku soo aroortay idaa ramaytum jamrata alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila nisa jamratulcaqaba haddaad soo tuurtaan yacni shay kastaaba xalaal bay idiin noqdaan dumarka mooyaane bimacnaa galmada mooyaane wax kaleoo dhanba waa idiin bannaanaadaan wax kaleoo dhanba waa idiin waa idiin bannaanaadaan marka xadiidkuna waxaa weeye waa inoo soo socdaa laakiin ziyaadada wax xalaqtum sheegaysaa waa ziyaada markaysagaa munkara daciifa weeye sida sheekhulalbaanima marka uu caddaynaya waana inoo iman doontaa waa inoo soo socdaa laakiin xadiisku wuxuu ku sax yahay oo u saxiix ku yahay biduuni waxalaqtum wadabaxtum yacni labadaa ziyaada midnaba yadaynay ku jirin buu xadiisku saxiix ku yahay idaa ramaytum ljamrata alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila nisaa sidaasuu saxiix ku yahay waana inoo iman doonaa in sha allahu tacaala marka waxa weeye calaa kulli xaal taas waxaa la yidhahdaa xalaalow yar baa la yidhaahdaa marka xalaalowgaa yari waxa markaa uu dhacayaa qabla an yatuufa bilbeyti beytka inaanu ku intaanu ku dawaafin ka hor ayuu markaa dhacayaa intaanu beytka ku dawaafin ka hor ayuu markaa xalaalowgaa yari yani markaa u dhacaya mas'ale kale oo baabkaa ku tacalluqdaana waa jira aan dib u dhiganno wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatub ilayk الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد آه حديثك وراء كسابسا waxyaalaha maxduuraadka ee loo diiday qofka muxrimka ah waxaa ka mid a saynu ku soo aragnay waxaa la yidhahdo khufafka waana innaga nidhi sharabaadaduna waa la mid oo saasaynu u sheegnay waana sidaynu u sheegnay weeyaan waxaynu sida markaa baraarujinaynaa dadka qaar baa waxay moodaan qofku hadduu muxrim yahay kabaha suunka dambele inuu qaataa inaynay u bannaanayn kaba suun dambele inay inuu qaataa inaynay u bannaanayn saxna ma aha oo wax daliiloo diidaya lama hayo kabaha suunka dambele waayo khuf ma aha lamana mid aha mar hadday caynka ayadaa tahay way u bannaan tahay kabaha suunka dambeleh ama sandalkaoo kale inuu iska qaato oo suun dambe leh inuu qaataa wax dhibaatiya kuma sugnaa wax dhibaatiya kuma sugnaa yacni axaadiisku axaadiistu waxay diideene marka kama mid aha marka masaladaas yacni sidaas weeyaan safarka qofka dumara oo aynu soo marray xadiis hore waxaa jirta axaadiistu yacni masaafooyinka ay sheegayaan waa kala duwan yihiin waa mas'alo markii hore aynaan baraarujin axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa masaafo habeen iyo maalin la socdo inay qofka dumari safartaa uma bannaana iyadoo maxram la socda mooyaane qaar waxay sheegayaan laba maalmood masaafo la socdo qaar waxay sheegayaan saddex maalmood masaafo la socdo qaarkoodna sheegiba maayaan wax masaafo ee safar oo dhan bay sheegayaan marka taas iyada ana waxa weeye sida raajixa ah ee culammada markaa muxaqiqiinta markaa qaarkoodna ay mareen waa in waxa weeye la yidhaahdo yacni riwaayaadkan markaa sheegaya maalmaha ee masaafooyinka kala duwan tilmaamaya way iscaarideen midkood lama qaadanayo oo mafhuum lagama dhalinayo oo lama odhanayo masaafada waxa weeye labada maalmood ayaa waxa weeye markaa maxram u baahan wixii ka yar laakiin waa iska waa isaga bannaan tahay maxram la'aan sidaas si laeg lama odhanayo masaafada habeenkiiyo maalinta ama masaafada saddexda maalmood midnaba mafhuum laga qaadan maayo riwaayaadkaasina waxa weeye yacni cadadku mafhuuma leeyihiin mise ma laha marka hore waa la isku khilaafsan yahay laakiin haddiiba laga soo qaaday inuu leeyahay riwaayaadku waa idiraabeen oo bimacnaa waxa weeye way isku baraanbariyeen oo iskaga hor yimaadeen xagga cadadka marka waxa weeye mafhuumka mafhuumulcadadka la yidhahdana sidiisaba marka hore waa daciif cinda marka waxa weeye jumhuur culammada badankooda agtooda marka sidaas aawadee qowlka raajixi waxa weeyaan safar oo dhan waxalla wixii safar lagu magacaabo inay waxa weeye safartaa oo sadcaashaa uma bannaana qofka dumara iyadoo maxram la socdo ama ninkeedu la socdo mooyaane safarkaasi ha dheeraado ama ha gaabnaado mas'alada caynkaasna taxqiiqeedu waa sidaas yadaa weeyi xadiidka inoogu dambeeyey ee caaisha waxay tidhi kuntu utayibu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam liixraamihi qabla an yuxrima walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt marka xilliganna waxaa looga jeedaa walixillihi qabla an yatuufa bilbayt yacni xalaalowgii yaraa ayaa looga jeedaa oo markuu jamaraadka markaa tuuro jamaraadka markuu tuuro waxa markaa u bannaan yacni markaa ninkii ama qofkii markaa muxrimka ahaa jamratulkubraa markuu tuuro jamaraad oo dhan ma aha oo maalinta yowmu naxri waxa weye jamratulcaqaba oo keliya oo jamratulkubraa ah baa la tuuraya jamro kale maalintaa lama tuurayo goorta uu tuurayaana waa goorta markaa barqada weeye ayaa marka waxa weeye inuu tuuro ay tahay goortay dadka kale ciidda tukanayaan sidaas aawadeed ruuxa xaajigae xajinaaya isaga ciid inuu tukado looma sunneeyo waayo nebiga sala allahu alayh wasalam lagama soo naqlin xajatulwadaac inuu wax ciida tukaday lagama soo rarin mar hadday caynka ayadaa tahay yacni isaga waxa weeye yacni ruuxa muxrimka ah yacni ciidi isaga ma saara ruuxa xaajiga ah baan u jeedaa ruuxa xaajiga ah yacni markaa ma saara wax ciidi marka isaga ma saara inuu tukadaa jamratule caqaba tuuritaanka uu tuurayaa mansiladii ciidda yacni u joogta oo markaa uu yacni u taalla marka jamratulcaqaba markuu tuuro nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu markaana ismarin jiray diib baa la marin jiray oo caaisha ay marin jirtay diib udgoon baa la marin jiray taasina nebiga sala allahu alayh wasalam kuma gaar aha ee waxa weeye markaa dadka kale ee markaa xujaajtuna saas si leeg ayay samayn karaan sida xadiidkii kaleba marka aynu yani markaa ku arkaynay idaa ramaytum aljamrata alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila nisa yani xadiidkaasiba siduu markaa tilmaamayo marka xalaalow yar weeye xalaalowgaasna yani maxduuraadkii ixraamku uu xaaraantinimeeyey yani markaa dumarka mooyaane in alla inta kale oo dhami waa u bannaanaanaysaa in alla inta kale oo dhami waa markaa u bannaanaanaysaa laakiin hadduu baydka markaa ku dawaafo waxa markaa yani waxyaalaha kalena waa u bannaanaanayaan yani marka waxa weeye dumarka laftooduna waa u bannaanaanayaan markaa sidaas yada ah weeyaan mas'alo kaloo baab ku tacalluqdaa waa jirtaa oo ku saabsan waxa weeye haddaanu isla maalintaa marka aanu baydka ku dawaafin oo gabalku u dhaco muxrim miyuu dib u noqonayaa mise u noqon maayo marka masalada noocaasa waxaynu kaga hadli doonnaa in sha allahu tacaala yani marka xadiis dambe oo inoo soo socda oo faqad xalla lakum kullu shayin ila nisa xadiidkaas yani marka ayaynu in sha allahu tacaala kaga hadli doonnaa dib baynu dhiganaynaa xadiidka toddoba boqol iyo saddex iyo soddon وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان وحلق سوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلى إنه لا ينكح المحرم لا ينكح مقرسد المحرم كي محرم كاها مقرسد ولا ينكح عدنا أمقوريو بمعنى وخبر يراد به النهي صيغة خبر مقرسن يا ليلي لكن وحل لوغة يا يانو قرسن باللوغة ولا ينكح yaanu guurin baa macnuhu u dhacaya markaa siiqadu yani markaa waa khabar laakiin nahyi ayaa macnuhu u dhacaya walaa yakhtubu mana markaa yani khidbeeyo oo cid waxa weeye markaa yani qof dumara yani guur inuu kala hadlo yani ma aha ama qofka dumara markaa awliyadeeda inuu guur kala hadlo uu yidhaahdo markiisa waxa markaa inanta isiiya iyo wax la mida yani ta noocaasa markaa ma aha iyaduna waa saas ilaaga waa khabarun yuraadu bihi nahyu yaanu samayn baa loo jeedaa rawaahu muslimun muslim baa saxiixa kusoo wariyey ashyaada maxduuraadka ah ee uu ixraamku xaaraantinimaynaya waxaa ka mida guurka uu guursanayo oo inuu muxrimku guursado ama cid u guuriyaa mid ay u bannaan tahay maaha xaaraan bay ka tahay xaaraan ayay ka tahay maadaama marka waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka nahiyey nahyigaasi waxa uu faa'iidaynayaa taxriim ayuu faa'iidaynaya daahirna waxay ku tahay saddexda marka arrinba inay xaaraan yihiin bay daahir ku tahay ha yeeshee jamaahiirtu waxay yidhaahdeen khidbadu yadu xaaraan maahae waa karaahatu tanziih bay yidhahdeen bacdi ka midna waxay ku soo naqliyeenba ijmaac bay ku soo rareen in laysku waafaqsan yahay inay markaa khidbadu iyadu marka aynay xaaraan ahayna ay markaa tahay karaahiyatu tanziih laakiin bacdu ahlilcilmi oo ku tegay markaa iyaduna inay taxriim tahay oo ay muxaramto aynay bannaanayn waa jiraan yacni sida subulsalaamkuwa marka uu sheegayo oo uu ka mid yahay ibnu caqiil alxambali oo uu ka mid yahay ibnu taymiya yacni marka waxay yidhaahdeen saddexda umuuroodba markaa nahyi baa ku soo arooray nahyiguna marka asal waxa u ah taxriim baa u ah wax ka sarfiyana lama hayo wax ka sarfiyana lama hayo saaxibu subul laftiisu inuu sidaa u iilanayo ayaa marka hadalkiisa ka muuqata oo waayo wuxuu idhi ijmaac bay ku sheegeen laakiin hadduu ijmaacu asaxo waxay noqonaysaa in sideedaa loo raaco oo ijmaacu waa xujo yacni haddii ijmaacaasi u sugnaado inay karaahiyo tahay karaahatu tanziih tahay waa in sideeda loo raaca laakiin u malayn maayo buu idhi inay asaxayso markaasuu dabeedna uu yidhi kadib baan waxaan arkay yacni markaa in cid khilaaftay inay jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal ashyaadaasi waxay ka mid tahay maxduuraatulixraam ayay ka mid tahay guurka uu markaa guursanayo ama guurinta uu cid u guurinayo ama marka waxa weeye khidbada uu khidbadaynayo kullu daalika waxay yihiin waa shay marka aan bannaanayn oo ixraamku yani uu xaaraantinimaynayo weeyaan markaa nikaaxu waxaa markaa la diidayaa bilowga la bilaabo waa sida tiibka oo kale oo waxa weeye haddii markaa yacni guurka hore u jiray lama odhanayo guurkii waxa weeye wuu rafcinayaa ama guurkii hore ee markaa hore u jiray ee ixraamka ka horreeyey wuu mancinayaayo waa diidayaa la odhan maayo waa diidayaa ixraamku la odhan maayo oo waxa weeye islaamaha furaan ragga markaa ixraamanaya sidaas yadaa mid la odhanayo yacni ma aha ee waxay tahay yacni in waxa weeye la bilaabo iyadoo muxrim la yahay guur la bilaabo oo markaa la insheeyo oo la sameeyo taas weeye ta la diidaya waxaanay tahay marka waxa weeye yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa yacni shaygu inuu daa'imayo waxa lagu cafiyaayoo lagu dhaafaa waxaan lagu dhaafin bilowga la bilaabayo marka waxaa ka mida nikaaxa iyo diibkaasoo kale in waxa weeye haddii ixraamka uu ka horreeyey inuu baaqi noqdaa waxay tahay mid markaa yacni aan dhibaata ku sugnayn oo bannaan weeyi laakiin waxa weeye haddaynay hore u jirin in waxa weeye la bilaabo ixraamka gudihiisa lagu bilaabaa mid bannaan ma aha haddaba waxaa laga soo wariyey nebiga sala allahu alayh wasalam inuu waxa weeye guursaday isaga oo markaa muxrim ah inuu guursaday ayaa markaa cabdillahi ibnu cabbaas xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu tilmaamayaa yani markaa waxa weeye rasuulku sala allahu alayh wasalam tazawaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maymuunata wa huwa muxrimun rasuulku waxa uu guursaday sala allahu alayh wasalam maymuuna isagoo muxrim ah ayuu markaa guursaday sidaa cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa markaa yidhi laakiin taas marka waxa weeye mid la ysku raacsan yahay ma aha waayo marka isagaa maymuuno lafteeda waxay tidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa markaa waxa weeye yacni uu guursaday annagoo labadayaduba xalaalah oo aan midkaayana muxrim ahayn sidaas ayay maymuuno lafteedu ay tidhi oo ka sugnaatay wa kadalika abuu raafic oo u kale waasida ahay oo u dhex u ahaa oo waxa weeye markaa safiir u ahaa yacni oo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa iyo maymuuno u dhexeeyey waxa markaa isaguna uu yidhi waxa uu guursaday nebigu sala allahu alayh wasalam maymuuno isaga oo xalaala ayuu guursaday sidaas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen riwaayada ibnu cabbaas ee tilmaamaysa nebigu wuxuu guursaday maymuuna yacni waxa uu guursaday isaga oo muxrima sheegaysaa riwaayada noocaasa waxay ku xambaareen wahmi ismoodsiin bay culammada qaarkood ku xambaareen ismoodsiin inay tahay ayay ku xambaareen waxaanay ka arjaxeen riwaayaadka kale ayay ka arjaxeen waxaanay yidhaahdeen yacni maadaama maymuuna oo iyada markaa waxa weeye lafteeda dee waxa weeye arrinku khuseeyey oo gabadhii la guursanayayba yada ay ahayd way uga xogogaalsan tahay waana uga markaa waxa weeye yacni markaa ihtimaam iyo dadaal badan tahay warkaasi siduu yahay inay u markaa qabato cabdillahi ibnu cabbaas cabdillahi ibnu cabbaasna waagaa wuxuu ahaa markaa inan yar ayuu markaa ahaa oo aan qaangaadh ahayn ayuu ahaa oo qaangaadh markaa ma ahayne wuxuu ahaa wiil yar buu ahaa aan weli qaangaadhin ayuu ahaa marka ruux mukallaf warkuu sheegay oo wakhtigii uu yani taxamulka sameeyey ee bimacnaa xadiidka uu xambaaray ruux markaa xaaladdaa yacni ruux qaangaadha ahaa oo mukallafa iyo ruux aan qaangaadh ahaynee sabi markaa ahaa walow markan dambe markaa qaangaadhe waxa markaa la hormarinaya ruuxa mukallafka ah warkiisa ayaa la hormarinaya sidaas si la-eg waxa weeye ruux mubaashiro isaga marka arrinkii baashirayay oo ku dhex jiray iyo ruux markaa waxa weeye debadda ka joogo ajnabi ka ahaa labadaasna hadday warkoodu iska hor yimaadaan ruuxa mubaashirka ayaa la hormarinaya ruuxa mubaashirka ah ee arrinka baashirayay ayaa la hormarinaya war ma maqasheen buu yidhi waxa weeye xidiga qubad sanadka la yidhaha ma maqasheen buu yidhi markaasuu war annagaa bay nugu qubteen maxaa maxaanu maqallaa annaga kuway ku qubteen baabaanu nahay buu yidhi marka waxa weeye maymuuna waxay u joogtaa dee waxa weeye anigaaba dee arrinku iquseeyo igu dhacayay marka waxa weeye maadaama ay sidaas tahay way uga xogogaalsan tahay marka cabdillaahi ibnu cabbaas waa uga xogogaalsan tahay marka culamada qaarkood tarjiixaadka waxay ku dareen in waxa weeye khabarka markaa tilmaamaya isagoo xalaala inuu nebigu guursado aan muxrim ahayn waxaa soo wariyey markaa laba ruux maymuuna iyo abuu raafic amaa waxa weeye markaa arrinka kale ee ku saabsan yacni in waxa weeye isagoo muxrima nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa guursaday yacni markaa maymuuna waxaa soo wariyey cabdillahi ibnu cabbaas oo keliya culamada qaarkood sidaas yada abay markaa tarjiixaadka ku soo dareen laakiin taa nadar baa ku sugan waayo markaysaga waxaan markaa waxa uu sheegay xaafid ibnu xajar in waxa weeye fatxulbaariga waxa uu ku sheegay in caaisha iyo abu hurayre labaduba markaysaga ay ka asaxday warka marka uu sheegay yacni cabdillahi ibnu cabbaas war la midi inuu ka asaxay oo ay markaa iyaguna yidhaahdeen isagoo muxrima ayuu guursaday sidaas aawadeed tacadud baa galay cabdillahi ibnu cabbaas oo keliya ma ahe cabdillahi ibnu cabbaas iyo cabdillahi ibnu cabbaas iyo caaisha iyo abu hurayra ayaa saddexduba waxay tilmaameen isagoo muxrima inuu nebigu sala allahu alayh wasalam maymuuna guursaday sidaas aawadeed culamada qaarkood waxay mareen dariiqo kaloo ah markaa jamcin oo inay jamciyaan oo tarjiixa ka weecdaan ayay culamada qaarkood mareen waxaynay markaa ku jamciyeen oo isugu keeneen inay yidhaahdaan labada xadiis isma diidayaan inuu muxrim ahaa iyo inuu xalaal ahaa labaduba waa jiraan yacni xalaal waa ahaayoo marka isaga ixraam kuma jirin oo waxa weeye xaj iyo cimro midnaba mid ku guda jiray oo waxa weeye sababtooda ixraam ula yimi ma ahayn muxrimna wuxuu ahaa waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye bil xurmale buu joogay baa looga jeedaa oo waxa weeye axrama waxaa looga jeedaa dakhala fi lxaram yacni ayaa laga tilmaamaya oo axrama waa loo isticmaalaa sida markaa loo yidhahdo aymana dakhala fi lyaman axrama dakhala fi lxaram yacni markaa xaramka makaan xurmale ayuu galay ama waxa weeye markaa bil xurmale ayuu galay bil xurmaleh ayuu galay taasna lugatulcarab waa lagu isticmaalaa sida markaysagaa nawowiba markaa uu ku ishkaal saarayo yacni markaa sharxu muslimka oo uu odhanayo markaysaga wejigaa in la maro ayaa fiican waxaanu odhanayaa markaysaga ashcaartana waa loogu isticmaalay qatalu bna cafaana alkhaliifata muxrima ibnu cafaana cuhmaan ibnu cafaana bay dileen yacni oo khaliifadii ahaa isaga oo muxrima yacni shaacirka sidaa yidhi wuxuu uga jeedaa yacni xaj iyo cimro midnaba kuma jirin marka uu la dilay cuhmaan ibnu cafaan ee madiinaa lagu dilaye waxaa looga jeedaa beled xurmaleh isaga oo ku guda jira oo madiine ah ayaa la dilay sidaas iyadaabuu ka tilmaamaya qolaa mid ka weyn bay markaa yacni shucaradu isticmaaleen oo waxay yidhahdeen qataluu kisraa yacni qataluu kisraa bileylin muxrima ninka kisro la yidhaahdo waa boqorkii gaalada waa habeen baa la dilay buu yidhi isagoo muxrima marka shaacirku waxa uu yidhi qataluu kisraa bileylin muxrima kisre ninka la yidhahdee boqorkii waxa weeye markaa gaalada ah ee farisiyiinta waxaa markaa la dilay habeen isagoo muxrima ayaa la dilay isagoo muxrimaa la dilay waxaa laga tilmaamayaa gaal baab u ahaaye yacni bil xurmale isagoo ku jira ayaa la dilay baa laga tilmaamayaa yacni muxriman bimacnaa waxa weeye markaa fii shahrin xaraamin bil xurmale gudaheed isagoo jooga ayaa la dilay ayaa la dilay ayaa laga tilmaamaya marka sidaas aawadee wejigaa jamciga ayaa ka fiican maadaama ay tacaduday riwaayada riwaayaadka tilmaamaya muxriman yacni marka maadaama ay tacaduday waxa marka ay noqonaysaa in markaa la jamciyo laguna jamciyo oo la awilo riwaayada tilmaamaysa markaa muxriman oo lagu awilo in looga jeedo yacni bil xurma leh gudaheed ama beled xurma leh gudaheed in lagu awilo yacni sidaas iyada ah ayaa markaa awla noqonaysa haddii laakiin ay dhacdo markaa qofkii inuu markaa guursado ama guuriyo yani isaga oo muxrim ah ma asaxayaa markaa yani guurkaasi mise asixi maayo yacni culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa asaxayaa laakiin waa aaim buu ku noqonaya yacni aaim ayuu ku noqonaya laakiin waa asaxaya laakiin sida raajixa waa inaanu asaxaynin oo waayo nahyi khaas oo gaari maadaama uu ku soo arooray yacni markaa in lagu guursado yani marka ixraamka in lagu guursado maadaama uu si gaara ugu soo arooray yani markaa sida markaa yani qawigii in sha allah waa inaanu asaxaynin xadiidka toddoba boqol iyo afar iyo soddon wa can abi qataadata alansaariy abi qataada waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu fii qisati saydihi alximaar alwaxshiya yani markaa iyadoo uu xadiidku ku saabsan yahay yani markaa qisadii yacni ugaadhsigiisuu soo ugaadhsaday dameerkii waxshigaha ama dameer markaa dibadeedkii yacni dameerkii markaa dameer dibadeedka ahaa ee farowga aha yacni ugaadhsigii uu soo ugaadhsaday qisadii ku saabsanee saydna waxaa looga jeedaa istiyaadkii baa looga jeedaa waa masdar wa huwa hayru muxrimin walxaalu yahay huwa isagu hayru muxrimin midaan muxrim ahayn isagoo ah uu soo ugaadhsaday qisadaa yacni sha'nigeeda waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi abuqataada faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa waxa uu ku yidhi liasxaabihi asxaabtiisi buu wuxuu ku yidhi wa kaanuu muxrimiina asxaabtiisu waxay ahaayeen qaar muxrimiina ayay ahaayeen hal minkum axadun amarahu aw ashaara ilayhi bishay ma idinka mid ahaa axad markaa amray inuu waxa weeye soo ugaadhsado aw ashaara ilayhi bishayin ama wax u tilmaamay oo waxa weeye yacni markaa damar dibadeedka oo kale tusay yacni markaa ma idinka mid yahay yacni dameerkaa wuxuu u qaybsamaa markaa ximaar ahli iyo ximaar waxshi ximaar ahligu waa ximaarka markaa dadla joogta dadla joogga ah ee dadka la jooga kaasi xaaraan weeye horena waa usoo aragnay axaadiista qaarkood oo ku saabsan ayaynu markaa hore yani baabu ahaara kitaabu tahaara aynu kusoo aragnay laakiin ximaarka markaa dameer dibadeedka isagu ahee markaa alximaaru alwaxshiyu isagu waxa weeye waa nooc ugaadha ka mida waa nooc ugaadha ka mida weeye sidaas aawadee isagu waa xalaalo waa bannaan yahay waa xalaalo ugaadha kale siday u bannaan tahay buu u bannaan yahay ha yeeshee ruuxu hadduu muxrim yahay inuu markaa ugaadhsado yacni ma aha xaramka gudihiisana inuu ka ugaadhsado ma aha walow muxrim bayaanu ahaane ma idinka mid yahay buu yidhi axad markaa amray inuu soo ugaadhsado ama u tilmaamay oo uu ishaaray oo u tilmaamay oo yidhi waa kaas waa kaas oo yani markaa tusay oo kale qaaluu waxay yidhahdeen laa yani markaa may bay yidhaahdeen qaala fakuluu maa baqiya min laxmih fakuluu cuna buu yidhi maa baqiya wixii ka soo hadhay min laxmihi hilibkiisa wixii ka soo hadhay cuna ayuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba isku waafaqeen marka abi qataada yani markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa yani isagoo ayaa la socday isagoo aan muxrim ahayn yacni rasuulka iyo asxaabta kalena waxay ahaayeen muxrimiin bay ahaayeen muxrimiin ayay markaa ahaayeen waxaanay ahayd markaa sulxuulxudaybiya yacni doorkaas ayay markaa ahayd laakiin isagu waxa weeye muxrim ma ahayn sababta markaa muxrimu isagu u noqon waayey culammadu markaa waa isweydiiyaan tacliilo kala duwan bay markaa sheegaan laakiin calaa kulli xaal wax daliila marka isagaa ma laha qaar baa waxay yidhaahdeen yacni markaa wakhtigaa waxaan la samaynin mawaaqiidda oo meelahan markaa laga soo exraamanayo ayaan markaa la samaynoo la xadidin sidaas aawadeed buu markaa waxa weeye dalxulayfa u soo dhaafay isagaan markaa muxrim ahayn laakiin calaa kulli xaal waxaa ka fiican in markaa la yidhaahdo in miiqaadka la soo dhaafi karo iyadaan muxrim la ahayn ayaa xadiisku daliil u yahe oo laga qaadanaya miiqaadka in la soo dhaafi karo iyadaan muxrim la ahayn hadduu qofku xaj ama cumro aanu u soconnin inuu soo dhaafi karo isagaan muxrim ahayn baa laga qaadanaya ay daliil u tahay oo culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdeen hadduu qofku makaba ku socdo miiqaadka inuu dhaafo isagaan muxrim ahayn umaba bannaana bacdu ahlicilmi baa sidaas yadaa yidhi laakiin qowlkaasi waa daciif yacni marka abu qataadaba waa soo dhaafay isagaan muxrim ahayn ayuu soo dhaafay waxaa kaloo xadiidka uu ku tusinayaa in waxa weeye yacni cidda markaa yacni muxrimiinta ahi inay waxa weeye ugaarhsataa sidaynay ugu bannaanayn ayaa cid ugaarhsanaysa inay ku caawisaana aynay u bannaanayn inay ku caawisaana aynay markaa u bannaanayn yacni abuqataada isagoo iska mashquulsan bay waxay arkeen saxaabadii yacni markaa damardibadeedkan bay arkeen markay arkeen farowgaas ayay saxaabadii markaa intay is eegeen bay qosleen yacni marka waxa weye iyagu waxay la yaabeen markaysagaa ninkan waxa weye iska mashquulsan ee muxrimka aan ahayn iyo damardibadeedka halkan iska maraya ee aanu ka warhaynin markay is eegeen ay qosleen ayaa waxa weeye markaa uu iyagii soo eegay markaasuu u yidhahdeen maxaa dhacay buu ku yidhi waxba way u sheegi waayeen hareeruhuu eegay markaasuu wuxuu arkay markaa damardibadeedka ayuu arkay dabeedna faraskii buu ku booday yacni markaa warankiisiibuu ka tegey waranka isiiyabuu markaa ku yidhi markaasuu ay yidhahdeen wallahi kugu caawin mayna bay ku yidhaahdeen yacni dabeedna wuu ka soo degey wuu qaatay haddana waa ku booday yacni waa ka daba eryey faraskii faraskii ayuu ka daba eryey sidaas ayuu ku soo dilay sidaas ayuu ku soo dilay markii waxa weeye loo keenay yacni markaa saxaabadii uu u keenay uu yidhi cuna haddaba ayaa waxa weeye saxaabadii ka shakiyeen markaasay nebiga weydiiyeen sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi miyaa amarteen miyaa u tilmaanteen yacni markaasay yidhahdeen may markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam cuna ayuu markaa ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam adugu riwaayaadka qaarkoodna waxaa laga soo naqliyaa in nebigu sala allahu alayh wasalam laftiisu inuu cunay oo markaa waxa weeye qadar ka mid a inuu markaa ka cunay yani nebigana sala allahu alayh wasalam waa laga soo wariyey xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo soddon oo can isacbi bni jathaama allaythiyi radia allahu canhu asacbi bnu jathaama ninka la yidhahday saxaabiga waxaa laga soo wariyay anahu ahdaa lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inuu usoo hadiyadeeyey ximaaran dameer waxshiyan yacni waxshiyo bimacnaa waxa weeye dameer dibadeeda inuu u soo hadiyeeyey wa huwa bilabwaa'i aw biwaddaani isagoo nebigu sala allahu alayh wasalam meesha abwaa la yidhahdo ku sugan ama meesha waddaan la yidhahdo ku sugan waa laba mawdic oo waxa weeye labaduba maka iyo madiine ay u dhexeeyaan maka iyo madiina ay u dhexeeyaan isku masaafaynay u jiraan markaa maka oo saaxibu tawdiix wuxuu odhanayaa mid waliba waxay u jirtaa waddaan iyo abwaa mid waliba laba boqol iyo afartan kilomitir ayay maka u jirtaa mid waliba laba boqol iyo afartan kilomitir ayay maka u jirtaa fa raddahu calayhi markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam ku radiyey oo uu ka aqbali waayey wa qaala wuxuu idhi innaa lam naruddahu calayka annagu kuugumaanu radinoo kaamaanu aqbali waayin ilaa annaa xurumun inaanu muxrimiinnahay mooyaane si kale kugumaanu diidin laakiin sababta keensatay inaanu kugu diidnaa waa inaanu markaa yani nahay muxrim muxrimiin waa inaanu nahay oo aan markaa waxa weeye yani markaa ixraam aanu ku jirno sababtaas ayaanu markaa u diidnay muttafaqun calayhi riwaayaadku waxay dabdinayaan lam naruddahu calayka waxaa markaa waxa weeye culammada qaarkoodna ay tilmaameen sida subul salaamkuba uu sheegayo yacni qiyaaska markaa carabiga ahi waxa uu keensanaya in la yidhahdo lam narudduhu oo daalka la godo ayuu markaa keensanayaa ha yeeshee markaysagaa sidaasaa markaa waxa weeye loo soo wariyey oo loo soo naqliyey nawowi laftiisa markaysagaa uu hadal ka soo naqlinaya inuu markaa uu yidhi saddex luqa ayaa ku sugan oo in la yidhaahdo yacni lam narudduhu la yidhaahdo oo waana sida ugu fasiixsan ee ugu faraha badan yacni wejiga labaad oo markaa in la yidhahdo lam naruddahu oo iyadu waa daciif yacni laakiin markaa waa luqa yar oo lagu hadlay ha yeeshee laakiin waa daciif yacni markaa wejiga saddexaad waa lam naruddihi in la yidhaahdo oo daalka la hoos dhigo taasina waa adcaf oo waaba ka sii daciifsan tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal maadaama markaysaga weji yacni markaa saa'iq oo lugatulcarab lagu soo naqliyey walow haba yaraadee uu yahay lam naruddahu yani waxba markaa la bedeli maayo sida loo soo naqliyaa loogu dhawaaqaya marka xadiidkuna waxa weeye waxa markaa uu tilmaamayaa asacbi ibnu jathama inuu nebiga sala allahu alayh wasalam damari dibadeed u soo hadiyadeeyey riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan inuu waxa weeye markaa hilibkiisii wax ka mida inuu hadiyad ugu keenay riwaayada daahirkeedana waxaaba dhici karta in laga fahmo yacni isagoo nool damari dibadeedkii inuu keenay sidaas in laga fahmo ayaa suuroobi karta sidaas aawadeed baa imaamu shaafici waxa uu yidhi hadduu dabar dibadeedku nool yahay inuu aqbalaa markaysaa waxa markaa yacni mid u bannaan ma aha haddii marka waxa weeye aanu markaa noolayna oo markaa la soo dilayna waxa weeye waxaa loo kala qaadayaa in isaga markaa ugaarsiga loo sameeyey oo isaga loo soo ugaadhay ama uu ku icaaneeyey iyo inaan isaga loo loo soo ugaadhin wax icaanaana aanu ku lahayn yacni ayaa loo kala qaadaya oo haddii waxa weeye isagu aanu wax markaa taageera ah uu ku taageeray aynay jirin ruuxa muxrimka ahi uuna waxa weeye isaga aawadiina aan loo soo ugaadhin oo ugaadhsiga aan loo soo samaynin yacni waxa weeye wuxuu noqonayaa mid u bannaan muxrimka inuu cuno yacni mid u bannaan ayuu markaa noqonaya marka xadiidkanna waxaa markaa yacni nebigu u cileeyey sala allahu alayh wasalam inay muxrimiin yihiin marka waxaa dhici kartaba markaa xadiidka lagu xambaaray inay waxa weeye nebigu uu ka fahmay sala allahu alayh wasalam inuu aawadii ugaarsiga u soo sameeyey oo si uu nebigu u cuno yacni markaa inuu yacni markaa u soo sameeyey ugaarsiga sidaas yada ah ayaa markaa lagu xambaaraya taana waxaa markaa yacni lasoo wariyay xadiis markaa tilmaamaya sayd lbari lakum xalaalun maa lam tasiiduuhu aw yusaadu lakum yani markaas yani markaa saydka ama ugaadha yacni markaa berrigu yacni xalaal bay idiin tahay yacni maa lam tasiiduuhu intaydaan idinku ugaadhsanin xalaal bay idiin tahay aw yusaadu lakum ama waxa weeye idinka markaa aan laydiin soo ugaadhin oo aan idinka aawadii markaa laydiin soo samayn aawadiin waxaa loo soo noqliyey yusaadu iyo yusaada iyo yusad oo tirmidi soo wariyey saddexda weji mid walba waa loo soo naqliyey yusaadu markaisagaa iyadoo markaa ficilku uu majzuum yahay waxaa haddana markaysagaa loo rafciyey yacni markaa lugatulcarab wakhtiyo naadir oo aan badnayn baa waxaa dhici jirtay in ficilku isaga oo markaa majzuuma haddana waxa weeye rafcadii in layska baaqi yeelo ayaa marka waxa weeye ashcaarta carbeed ama lugatulcarab fii bacdi alaxaayiin lagu isticmaali jiray waxaana ka mid ah waxa weeye qowlu shaacir yacni marka uu yidhi ida alcajuuzu qadibat fatalliqii walaa taradaaha walaa tamallaqii ida alcajuuzu qadibat hadday markaa habari cadhooto fatalliqii iska fur buu yidhi hadday kugu cadhooto iska talaaqo iska fur buu idhi walaa taradaaha walaa walaa tamalliqii walaa tamallaqii yacni waxa weeye walaa taradaha ma odhan ee walaa taradaaha buu yidhi rafcadii buu sidii u baaqi yeelay waxba ha raalli gelinoo ha maslixin markaysa waxaan markaa ana yani yani maslaxaad iyo waxba ha ku samayne iska sii daa waa nin gabayaayoo iska gabaye wey laakiin dantu markaa sidaa iskagama jirto sidaa in la iska sameeyo miday dantu ku jirto yani ma aha shaacir kale waxaa markaa uu yidhi yani isagoo tilmaamaya alam yaatiika walanbaa'u tanmi bima laaqat labunu bnu zayaadi yani markaa labunu bani zayaadi labunu bnu zayaadi yani waxa uu yidhi alam yatiika alam ya'tika ma odhan oo ficilkii isagoo majzuum yahay uu haddana rafcadii baaqi yeelay yacni rafcadii ayuu baaqi yeelo alam ya'tiika buu yidhi miyaanay ku iman buu yidhi alam ya'tiika walanbaa'u tanmi wararkuna waa taraaraan oo bimacnaa waa faafaan oo waxa weeye waa iska faafaan warku oo waa iska duulaan yacni bima laaqat labun ibnu zayaadi labuno markaysa waxaan markaa waxa weeye ina zayaad ah wuxuu markaa waxa weeye la kulmay yacni markaa waxa weeye miyaanad markaa waxa weeye ogeyn buu markaa u yidhi oo warkaasi aanu kusoo gaadhin waxaynu u jeednaa alam ya'tiika marka waxa weeye sidaas oo kale inay tahay oo yusaadu sidaa loo yidhi waa weji weji labaad waxaa loo soo naqliyey yusaada waa loo soo naqliyey oo in la yidhahdo awdu waa bimacnaa ilaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa saydulbari lakum xalaanu aw yusaadu lakum aw yusaada lakum ay ilaa an yusaada lakum oo macnuhu waxa weeye ugaadha markaa berrigu haddaydaan ugaadhsanin xalaal bay idin yihiin allaahuma ilaa in idinka ugaarsiga laydiin sameeyey mooyaane haddii kale xalaal bay idin yihiin yuusadna waa loo soo noqliya waa wejigii markaa macruufka isagu la yaqaanay marka xadiidka adigu culamada qaarkood waaqi weeyeen oo markaa ibnu khusayma saxiixiisu kusoo warinaya wa kadalika markaisagaa tirmidi waa soo warinaya markaisagaa xadiiska xadiiskana markaisagaa culamada qaarkood waaqi weynayaan laakiin waxa weeye waxaa lagu sheegay marka inqiaac ayaa lagu sheegay xadiiskaas marka inqiaac ayaa lagu sheegay iyo waxa weeye marka idiraab laftiisa markaysaga waa lagu sheegay oo raawi markaysaga marka yani ruwaadiisa ka mid ah ayaa dhowr ninbuu marba odhanaya marna kamaan ka maqlay marna kamaan ka maqlay marna kamaan ka maqlay sidaasoo kale ayuu odhanaya marka culamada qaarkood calaa kulli xaal waa markaysa waxaan markaa ka hadleen sixadiisa waa ka hadleen hadduuse asaxo xadiisku wuxuu markaa yani sii bayaaminayaa macnaha xadiiskan marka waxa weeye looga jeedo sacb ibnu jasaama iyo yani marka waxa weye xadiiska abi qataada iyo xadiiska abi qataadana qadar ka miduu ka waafaqaya oo inaan waxa weeye markaa yani markaa waxaa markaa uu tilmaamayaa haddii aydaan ugaadhsanin yani haddii aydaan ugaadhsanin yani markaa xalaal buu idin yahay ama aawadii aan loo ugaadhin buu sheegaya kanna xadiiskanna wuxuu ku daray abi qataada icaanada lagu kaalmaynaya qudheedu nooc ugaadhsiya inay tahay nooc ugaadhsiya oo ugaadhsigii laga qayb qaatay oo gudagelaysa istiyaadka inaad samaysay gudagelaysa noocaas inay tahay ayaa markaa xadiiskanna faa'iidaynaya kaa kalena wuxuu ku daray haddii aawadii loo ugaadhsiga loo sameeyo in markaa yani muxaram ay ka noqonayso muxrimkii walow isagu markaa shaqayaanu kulahaanbe ayuu xadiiskaasina uu faa'iidaynayaa oo markaa uu kusii daraya xadiidka toddoba boqol iyo lix iyo soddon wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi khamsun min addawaabi kulluhunna faasiqu yacni markaa waxa weeye shan markaa daabadaha ka mida yacni shan waxa weeye yacni markaa arlada waxa kor dhaqaaqa ka mida kulluhunna dhammaantood yacni markaa faasiqun faasiq weeye oo daacada ilaahay markaysaga waa qaar yacni markaa ka baxay bimacnaa waxaa loo jeedaa bimacnaa waxay ka baxeen baa loo jeedaa sidii muctaadka ahayd ee dhib la'aanta ahayd bay ka baxeen oo dhibaatay u baxeen daacaday ka baxeen waa qalad ee waxaa laga looga jeedaa waxa weeye markaa waxay u baxeen yacni markaa sidii muctaadka ahayd ee markaa la bartay ee dhib la'aanta ahayd bay ka baxeenee dhibaato waa qaar u taagan weeye lur iyo dhibaato iyo inay wax dhibaan qaar u taagan weeye yuqtalna waa la dilayaa fi lxilli yacni markaa xalaasha gudaheeda waa lagu dilayaa iyo walxarami xaramka gudihiisana waa lagu dilayaa haddii xaramka markaa yacni gudihiisa la joogo waa lagu dilayaa haddii xaramka laga baxsan yahay oo beled markaa xalaala la joogana waa lagu dilayaa alghuraabu walxidaa'atu shantaasi waxay yihiin ay marka waxa weeye alguraabu waa tukaha iyo walxidaa'atu waa dafada baasha la yidhaahdo ee waxa weeye markaysaga yani hilibka iyo markaa yani dafte ee boobta yani dafada marka baasha la yidhaahdo waalcaqrabu dibqallooca waalfa'ratu jiirka waalkalbu alcaquuru yani markaa eyga markaa boqnogoyska ah ee waxa weeye dadka markaa dhibaaya boqnaha la baxaaya yani markaa shantaas in la dilo ayaa waajiba oo aan marnaba la bixin haddii xaram lagu sugan yahay iyo haddaan lagu sugnayn marnaba inaan la daynin weeyaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidku waxa uu sheegayaa inay jiraan shan fawaasiqa taasina waxay kutusinaysaa fisqiga in lagu sifayn karo xayawaanaadka kale aan aadamiga ahayn in lagu sifayn karaa xadiisku daliil u yahay fisqigana waxaa looga jeedaa bimacnaa adiyadooda iyo dhibaatadoodu inay fara badan tahay baa laga tilmaamaya dibqaloocana markaysa waxaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inuu nacdaray oo waxa weeye isaga oo markaa tukanaya inuu qaniinay aw dirim markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uhi lacana allahu alcaqrab yacni marka waxa weeye ilaahay dibqalooca ha nacdale yacni markaa qof tukanaya iyo qof kale toonna dayn mayso qof kale toonna yacni markaa dayn mayso markaa sidaas aawadeed xataa salaada marka lagu jiro waa in la dilaa oo aan markaa waxa weeye la daynin yani markaa dibqalo yani xataa waktiga salaada lagu jiro yani markaa waa in la dilaa xadiis saas sheegayana horeynu usoo aragnay oo waxaynu kusoo aragnay markaysa waxa markaa kutubtii kitaabu sala gudihiisa ayaynu kusoo aragnay kitaabu salaa gudihiisa ayaynu kusoo aragnay oo in waxa weeye yani markaa bahalka hoose bimacnaa abeesada ama maska iyo waxa weeye markaa dibqalooca labadaba salaada gudahooda in lagu dilo ayaynu markaa soo aragnay xadiiskana waxa uu sheegayaa shantaas in la dilo inay tahay oo mar walba la dilaayo shanta waxaa ka mid a dibqalooca waxaa ka mid a markaa jiirka ayaa ka mid a waayo jiirkuna waa mufsid yani markaa waa fasaad badan yahay yani markaa sidaas aawadeed waa in markaa la dilaa oo aan markaa la daynin weeye ajar baana kusugan dilitaanka la dilayo shantanba yani waxaa ka mid a markaysa waxaan markaa eyga boqnogeyska ayaa ka mid a yani eyga waa usoo noqon doonaa waxaa ka mid a dafada baasha la yidhaahdo ee waxa weeye hilibka iyo markaysaga markaa yani qaadata ee boobta yani ee dafta yani taas oo kale ayaa markaa ka mid a iyadana markaysaga hadaynine markaa dila waxaa ka mid a markaysaga tukaha tukaha riwaayadana way ilaaqdeen lakiin riwaayada muslim saxiixa kusoo wariyey waxay ku qayday alghuraab alabqac yani tukaha markaysa waxaa markaa caloosha cadle oo bimacnaa waxa weeye yani markaa jirkiisa markaa qaar cad yahay bimacnaa dushana madow hoostana markaa cad ama markaa adimado kale markaysaga markaa cadcad yani markaa kaa cadcadaan kale ayaa waxaa la yidhahdaa abqac ayaa la yidhahdaa marka riwaayadaasi waa muqayada riwaayadanna waa mulaqa marka riwaayada mulaqa iyo riwaayada muqayadka waa laysku xambaaraya yuxmalu mulaqu cala almuqayad labada waa laysku xambaaraya marka tuko oo dhan maaha kala dilaya ee waxa weeye waa tukaha yani waxa weeye yani markaa cadcadaanka leh ama markaa caloosha iyo beerka cad yani kaasaa markaa weeye kala dilaya kaa weeye yani kala dilaya waxay culamaduna isla ogol yihiin in waxa weeye markaa tukaha markaa yani midhaha iyo waxyaalahaas daaqa in markaa isaga aan waxba la dilaynin ghuraabu zarci la yidhaahdo inaan isaga la dilaynin taas waxa weeye waa laysla ogol yahay waa laysla ogol yahay lakiin culamada qaarkood oo odhanaya maya waxa weeye yani ghuraabka markaa ka caloosha cad oo keliya ma ahee ka waxa weeye baktiga cune laftiisa waa la dilayaa sidaa odhanayaana yani waa jiraan laakiin sida raajixa waa in waxa weeye labada riwaayo ee mulaqa iyo muqayadka la ysku xambaaro alkalbu lcaquur waxay culamada qaarkood yidhahdeen kalbulcaquur waxaa markaa looga jeedaa eyga marka waxa weeye daalinka ah baa loo jeedaa marka eygaa daalinkaa waa in la dila waxa baxaya marka eygii aan daalinka ahayne dadka aan waxba yeelaynin kaas markaa inaan la dilayn baa markaa ku tusinaysaa oo markaa laga qaadanaya mafhuumka wasfigu uu leeyahay alcaquuru culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen alkalbu lcaquur waxaa la yidhaahdaa waa xayawaan kasta oo markaa waxa weeye wax dhiba waxaa soo gelaya markaa waxa weeye eyga daalinka waxaa soo gelaya libaaxa waxaa soo gelaya waxa weeye yani markaa waxaa soo gelaya shabeelka kullu dalika waxay gudagelayaan alkalbu lcaquur marka waxa weeye asabcu lcaadi baa markaysaga hadda looga jeeda waxa weeye waa bahalka daalinka ah baa loo jeedaa bahalka daalinka oo dhan waxaa looga jeedaa marka alkalbu lcaquur ayuu markaa ka mid yahay oo markaa gudagelaya taana waxay markaa u cuskadeen culammada sidaas iyada a yidhi waa markaa jamaahiirta qabee waxay markaa u daliishadeen xadiidka marka uu xaakim soo wariyey mustadragiisa ku soo wariyey oo uu nebigu sala allahu alayh wasalam inaan abuulahab dhalay ayaa marka waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam dhibaateeyey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam allahuma sallit calayhi kalban min kilaabik allahuma sallit calayhi kalban min kilaabik ilow ey eydaada ka mida ku sallid ey eydaada ka mida ku sallid inankiina safar buu markaa u baxayey markaasaa waxa weeye aabihii baa lasii dardaarmay oo waxau yidhi aad u ilaaliya waxaan ka baqayaa habaarkiisu inuu ku dhaco ayaan ka baqayaa aad iyo aad u ilaaliya halkii baa waxa weeye yani markaa ninkii markaa yani aad baa isweer looga hayey waa la seexday hareeraha laga seexday yani markaa waxa weeye libaax baa u yimi oo inankii qaatay libaax ayaa u yimi eygii wuxuu noqday libaaxaasu markaa noqday xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa marka xadiidkaas sanadkiisu waa xasan ayuu odhanaya yani sanadkiisu waa xasan ayuu markaa fatxulbaariga ku odhanaya marka riwaayadaasi waxay xadiiskaasi daliil u yahay inuu waxa weeye ey in lagu ilaaqi karo markaysa waxa markaa libaaxa laftiis in ey lagu ilaaqi karo ayaa markaa xadiiskaasi daliil u yahay waxaa kaloo soo arooray ashyaa kaloo markaa aan shantan markaa ka badan oo lagu darayo waxa weeye in xilli iyo xaram mid walba wax lagu dilayo waxaa ka mid a markaysa waxa markaa alxaya yacni marka abeesada ayaa markaa ka mid a abeesada waxa weeye ayaa ka mid a ama baalka hoose ayaa markaa ka mid a taasna waxay ku soo aroortay markaa bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey saxiixa ayuu ku soo wariyey marka abu cawaana isagu waxau odhanayaa shan odhan maayo isagu wuxuu odhanayaa lix yacni markaa mar walba waa la dilaya markaa dabeedna xayadana waa ku daraya xayadana waa ku daraya waxa kaloo la soo wariyey ashyaada kale lagu darayo waxaa ka mid a oo riwaayaadka qaar ay ku dareen yacni markaa di'biga yacni yeygoo kale ayaa ka mid a riwaayaadka qaar waxay ku dareen asabcu alcaadi yacni markaa waxa weeye bahalka yacni markaa daalinka ah ee markaa waxa weeye dhibaatada markaa badan yacni markaa ayuu ku daraya marka sidaas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan in waxa weeye ashyaada yacni markaa bahalaha daalinko daalinka ah in waxa weeye iyagana markaa la dilayo oo xilli iyo xaram mid walba lagu dilayo xilli iyo xaram mid walba lagu dilayo ama ha la yidhaahdo lafdiga marka alkalbu alcaquur baa caam oo marka horeba ay ku wada xaroonayaan ama ha la yidhaahdo waxa weeye yacni markaa dhibaatada iyo adiyaday kala mid yihiin oo waa la looga qiyaasanayaa oo wax faariqo u dhexeeya ayaan jirin xagga adiyada iyo dhibaatadana waa kala mid kii la doonaba ha la yidhaahdee shantan kuma koobna oo kuma gaar aha ee waa ka badan yihiin ashyaada la dilayaa xilli iyo xaram mid walba lagu dilayaa yacni sidaas yadaa ayay markaa uga badan yihiin xadiidka toddoba boqol iyo toddoba iyo soddon wa can ibni cabaasin cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma isagii abiiba ilaah raalliha ka noqday ana nebiya sala allahu alayh wasalam nebigu ixtajama inuu istoobay wa huwa muxrimun walxaalu yahay wa isagu muxrimun isaga oo muxrima oo ixraam ku jira ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam istoobay muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkana wuxuu ku tusinayaa yacni qofkii muxrimka ahaa haddii waxa weeye markaa uu u baahdo inuu istoobi karo inuu istoobi karo yacni marka ayuu ku tusinaya marka meeshuu iska toobaya haddii aynay madaxa ahayna jidhka kale ay tahay waxa weeye wax markaa xaraj iyo dhibaataiyo kuma sugna hadduu madaxa markaa iska toobayo oo aanu markaa waxa weeye timihii waxba ka xiidrayna timihiina aanu waxba ka xiidrayna ee sideeda lagu toobayona taasi dhibaata kuma sugna laakiin haddii waxa weeye timihii markaa yacni ay u baahanayso meeshii la toobayay in la xiiro oo la xiirayo xiiritaankuna uu mamnuuc ka ahaa waxa weeye inuu ka maarmi waaye oo u baahday oo markaa yacni xaaja ay jirto ayuunbuu isu toobi karaa oo waxa weeye markaa yacni dhiig markaa dhibaato ku hayo u isleeyahay deg deg isaga soo saaraya wax la mida xaaladdaasi hadday jirto yacni waa xiiri karaa waana istoobayaa waxaanu markaa samaynayaa waxa weeye yacni markaa waa inuu markaa yacni neefkii markaa gowracaa oo waxa weeye kuwii aayadda lagu sheegayey ayuu markaa waxa weeye ka mid noqonaya faman kaana bihi ada faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk saddexdaasaa la dooransiiye mukhayar baanu ku yahay oo saddexdaa waxa weeye yacni waxa weeye ayuu kala dooranaya inuu waxa weeye neef gowraco oo u qalo fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk inuu waxa weeye markaa yacni lix miskiin inuu markaa quudiyo inuu waxa weeye yacni markaa inuu yacni markaa saddex maalmood inuu markaa soomo yacni waxa weeye yani markaa saddexdaasaa la kala dooransiinaya saddexdaas ayaa waxa weeye la kala dooransiinaya xadiidka soo socdae kacb ibnu cujrana laftiisu waa ka saas inoo tilmaamaya aayadda ayuu fasiraya marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii waxa weeye ay markaa baahi aadi u hayso oo waxa weeye dhiig dhibaato ku hayo inuu iska soo saaro u baahan ay tahay madaxna ay tahay xiiritaanna ay u baahan tahay iyadu waxay noqonaysaa intuu xiiro inuu waxa weeye istoobo dabeedna markaysaa markaa saddexdaa mid inuu markaa la yimaado ayay markaa noqonaysaa saddexdaa mid ahaan inuu la yimaado ayay noqonaysaa laakiin haddii waxa weeye xiiritaan aynay keensanayn wax dhibaatayo kuma sugna waxa weeye markaa wax markaa kafaaro oo markaa saarmaya ama fidye ayna markaa ma jirto wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed xadiidka toddoba boqol iyo sideed iyo soddon waa can kacbi bni cujra radia allahu canhu qaala xumiltu ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam walqamlu yatanaaharu calى wajhi saxaabiga kacbi la yidhahdaa waxa uu yidhi waxaa lay soo qaaday ilaa rasuuli llahi salى allahu alayh wasalam xagga rasuulka ayaa lay soo qaaday walqamlu walxaal alqamlu in jirto walqamlu walxaal in jirto yatanaaharu uu ka daadanayo calaa wajhi wejigayga ay ku soo daadanayso faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam maa kuntu uraa ma ahayn mid u malaynaya uraa hamsada marka la godo waa malaha araa haddii la yidhahdo la kordhigo waa ogaalka ama waa aragtida marka hadda tan hore waa uraa marka sidaas aawadeed waa adunnu bay la micno tahay u malaynaya maa kuntu maan ahayn uraa mid u malaynaya alwajaca yacni xanuunku balaga bika inuu kaa gaadhay maa araa waxa aan arko halkaa aan arko inuu kaa gaadhay uma aan malaynayn inuu kaa gaadhayo tajidu shaatan waa min baabi xadfi hamsati اlistifhaam ay atajidu miyaad helaysaa shaatan neef adhiya miyaad helaysaa nusaha qaar oo bulqumaraam ka midana waxaa ku qoran atajidu hamsadu waaba ku sugan tahay tajidu shaatan ay atajidu miyaad helaysaa shaatan neef adhiya miyaad helaysaa qultu waxaan ku idhi laa may qaala wuxuu idhi fasum alaaata ayaamin saddex maalmood soon aw acim ama quudi sittata masaakiina lix miskiin quudi oo likulli miskiinin miskiin kasta uu u sugnaaday nisfu saacin yacni saac badhkii uu u sugnaaday muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye saxaabi kacb ibnu cujra la yidhaahdo waxaa kaloo loo dabdiyaa cajurah aabbihiina saa waa loo dabdiyaa saxaabigaas ayaa waxa dhacday xoogaa injir baa ku dhalatay markaa muxrim buu ahaa isaga oo markaa muxrim ah ayaa injirtiina waa ku fara badatay isna waxa weeye muxrim baa tahay ee injirta waxba hallaynin buu is yidhi iyadiina waxa weeye dee waa daallinoo waa cunaysaa baashiina fara intay ka qabto sidaasay markaa waxa weeye korkiisa ay u yaacaysaa oo madaxii intay ka soo daadegtay wejigiisa ugu soo daadegaysaa marka waxa weeye waaba xanuunsaday waa la soo qaaday nebiga sala allahu alayh wasalam baa loo keenay isagoo waxa weeye xanuunkii markaa dee uu hayo xaaladdaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay ninkani inuu markaa cudurdaar uu haysto uu timaa isaga xiidho